بسم الله الرحمن الرحيم inaa lilahi wainaa ilayhi raajicuun waxaan halkan taxsii uga dirayaa tiiraanyo leh dhammaan eheladii iyo qoysaskii ay ka geeriyoodeen dadkii maanta ku geeriyooday qaraxii arxamdarrada ahaa ay u geysteen shabaabku waxaan ummadda soomaaliyeed mar labaad iyo mar saddexaad xasuusinayaa inaan kulligeen horta marka ugu horeysa ilaahay u barayno dadkii meeshaas ku geeriyooday sidoo kale inaan ilaahay u barayno dadka ku dhaawacmay oo aan ilaahay uga barayno in ilaahay caafimaad degdeg ah siiyo maanta qaraxii meesha ka dhacay wuxuu tilmaamaya dhowr wax kow waxa uu ahaa musiibo qaran oo aan rajaynayo in ummadda soomaaliyeed ay gacmaha isqabsan doonaan si aan uga soo kabsanno haddii ilaah yidhaahdo tan labaad waxa uu ahaa fariintii ugu dambeysay ay noo soo direen shabaabku fariintaasoo ahayd inaanay ka naxayn shacabka soomaaliyeed inaanay ka naxayn hooyo inaanay ka naxayn aabbo inaanay ka naxayn carruur inay la beegsadeen qarax meeshii ugu shacabka badneed magaalada muqdisho iyagoo laayay dad shacab ah oo keliya sidaas daraaddeed dad shacabka soomaaliyeed waa inay ogaadaan sida keliya oo looga adkaan karo inay tahay midnimo wadajiir iyo innagoo gacnaha isqabsana inaan kulligeen dhinac iska dhigno haddii uu jiro kala duwanaansho aan leenahay oo aan garanno inaan leenahay hal cadow oo keliya cadowgaasina waa shabaab haddii aan awal dhuudhuuman jirnay lama dhuuman karno sababtoo ah kuguma daynayaan inaad shacab tahay kuguma daynayaan inaad canug yar tahay kuguma daynayaan inaad aabbo tahay kuguma daynayaan inaad hooyo tahay haddii aadba tahay qof soomaaliyeed naftaada ayay cadow ku yihiin sidaas darteed waa inaan sida aan hore u sheegnay soomaaliyey kulligeen gacmaha isqabsanaa haddii aad siyaasi tahay haddii aad ganacsado tahay haddii aad dhallinyaro tahay haddii aad arday tahay haddii aad jaamici tahay haddii aad tahay qof iskiisu shaqaysta qof walbo soomaaliyeed oo raba nolol inuu dalkani yeesho shabaabka cadow ayay ku yihiin dowladda soomaaliyeed iyo xukuumadduba waxay idiin ballan qaadaysaa inaan sii dardargeli doono arrimaha amniga inaan tallaabooyinkii aan qaadnay sii laba jibbaari doono waxaan idiin ballan qaadayaa inaan la niyad jebi doonin inta aan ka adkaanayno waxaan idiin ballan qaadayaa inta qof shabaabih uu nool yahay in qalbigeenna iyo caqligeennu intaan kasii badnaan doono ummadda soomaaliyeed laakiin waxaan ka codsanayaa inay garab istaagaan caawa waxaan u dirnay meesha qaraxuu ka dhacay ciidamada qalabka sida oo hadda ka wada gurmad waa sii wadi doonaa gurmadkaas ummadda soomaaliyeedna waan kula soo laaban doonaa warbixinno dheeraada oon uga hadli doono qaabka aan u caawin doono inta intaas laga gaarayo dhammaan shacabka soomaaliyeed ee magaalada muqdisho jooga fadlan caawi walaalaha haddii aad dhiibk dhiig shubi kartidna shub haddii aad caawinaad kala bixin kartid bixi haddii aadan wax kale ku qaban karin oo aadan u dhoweyn fadlan u soo duceeya ugu dambayntii shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay maanta ayay u baahan tahay inaan midoowno maanta ayaan u baahannahay inaan isu nimaadno maanta ayaan u baahannahay inaan ka shaqayno hal mid oo hal mid oo keliya inaan ummaddeenna iyo carruurteenna badbaadinno waxaanu ku badbaadi karnaa annagoo midaysan inaan la dagaalno cadowga waa mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu